saa u jeedaanba dabku waxaa waaye dab weyn waaye wuxuu garanaysaa ka bilowday laba qolo oo dawooyinka kaydka istaal banaadir haddana dabintiisii olready waa soo gabagabooday ninety percent waxaa noo haray waa israacin dabkuna waxaa waaye wuxuu nagu qaadatay muddo adiga saddex saacadood inaan ku soo afjarno ma garat markay kormaan isbitaalka soo gaarteen waxaan soo gaarnay saad u ogtihiinba saacad laba saacad saacad kahor baan soo gaarnay haddana waxaa waaye dabki waa noo gebagebo waxaan rajaynaynaa in ilaahay nagu guuleeyo olready waan ku guulaysanay waxaa caqabadahan naga hor yimidna waxaa ka mid ahaa qiica oo aan garanaysaa uusan lahayn meel laga baxo guriga oo shub ah iyo uumigii oo macnaha aysan jirin meel uu ka baxo marka dhibaatada koowaad oo naga qabsatay waxay ahayd in shaqaalihii uumigii uu gudaha u gelayo marka laakiin ilaahay fadligiis waxaa weeye mostly waa soo gabagabeyn mise baqar ayuu dabka gaaray marka saa u jeedaanba ilaa saddex qol ayaa waxaa weeye oo istoora ah oo dawooyinka lagu kaydiyo ayaa gubatay waxaan badbaadinay qolalkii kale oo ku dhegganaa oo sidoo kale ayaguna kaydha dawooyinka ahaa annagoo ku guulaysanay in aan xanibno dabkii inuu sii fido waxaa waaye haddana waa u jeedaan laba saddexdii qodob oo dabku qabsaday ayuu dabku ku egya